asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha maanta waxaan doonayaa in aan dhinac idinka tuso waayo in badan baynu ka soo hadalnay naftaada iyo xidhiidhkaad la yeelanayso iyo xidhiidhada dadka kale aad la yeelanaysaba meelaha ay tahay in aad wax ka eegtid laakiin waxaa jirta runtii qayb ayna dadku inta badan ka hadlin se mudan in laga hadlo si uu marka uu qofku uu u noqdo qof uga warhaya waa maxay dariiqan cusub ee uu doonaya inuu qaado qofku markuu doonaya inuu xidhiidh naftiisa la yeesho amaba uu wax ka bedelo iyo xidhiidhadii kale uu dadka kale la lahaaba waxaa dhacaysa intaasi ay ku noqonayso amaba ay tahay isbeddel uu la yimaado oo nolol maalmeedkiisa ka dhex muuqanaysa waxaynu ognahay isbeddel kaste in uu wato culayskiisa waayo maanta qofku hadduu wixii maskaxdiisu familiyar kala ahayd ee ay garanaysay uu rabo inuu ka gudbo waxaa dhacaysa in maskaxdu ay ku qaadanayso waxoogaa in uu in ay fahanto amaba in maskaxdu ay fahanto oo ay la qabsato tallaabooyinkan cusub amaba isbeddelkan qofka ku soo biiray amaba uu qofku samaynayo markuu qofku yidhaahdo waxaan rabaa in aan naftayda ka daweeyo culays badan oo soo maray saamayntii culayskaasi igaga tegayna aan barto iyo dabeecadaha iyo dhaqamada aan ka dhaxlay oo taa aan isbeddel ku keeno taas micnaheedu waxa weeyaan in maskaxdii ay noqoto in waxyaabo badan oo hore u dhacay ay tahay qofku inuu dib u eego inuu qofkii analyse gareeyo amaba hadduu haysto qofku qof caawinaya oo amaba coaching u samaynaya amaba therapy u samaynaya oo raba in uu wax ka bedelo amaba uu ku support gareeyo qofkan isbeddelkan uu samaynayo wuxuu arkayaa qofku in amaba wuxuu la kulmayaa waxyaabo uuna hore naftiisa uga aqoon tusaale ahaan waxaa dhici karta qofka in marka uu hiilinka uu bilaabo markuu qofku yidhaahdo waxaan rabaa inaan naftayda ka daweeyo amaba aan ka soo kabto dhibaatooyin badan oo isoo maray amaba aan noqdo qof self awera oo micnaheedu tahay qof inta uu naftiisa ka garanaya ay tahay mid ay sarrayso amaba ogaalkiisa uu sarreeyo taas waxay noqonaysaa marka qofku inuu mararka qaar uu la kulmo waxyaabo aanu jeclaysan weliba halkuu kala kulmayaa uu isagu naftiisa uu kala kulmo taas micnaheedu waxa weeyaan inuu qofku arko dhaqamada qaar uuna hore wuu arki jirin inuu fahmo halkay ka imanayaan inuu fahmo waxyaabaha dhaqamada amaba sababaha keensatay inuu dhaqamada uu yeesho dhaqankaasi evendoo hadduu macaal wanaagsan yahay saamaynta aan fiicnayn ee uu noloshiisa uu ku leeyahay dhaqankaasi taas micnaheed waxa weeyaan qofkii hiilinkaa iyo in uu ka soo kabanayo dhibaatooyinkii ku dhacay ogaalkiisuna uu kobcayo waxaa la socota culays amaba waxaa la socda isbeddel marka isbeddelkaasi wuu barbur socdaa waa run faa'iido qofku wuxuu ka helayaa isbeddelka uu samaynayo oo qofku marka uu noqdo qof naftiisa ka warhaya go'aamaduu gaadhayo qaabka uu naftiisa uga hadlayo fursadaha ka soo horbaxaya sida uu awood u yeelanayo inuu dadka kale ula xidhiidho wuxuuba way horumaraan so horumarkaasi wuu dhacayaa evendoo horumarkaasi uu yahay mid steb by steb amaba tallaabo tallaabo ku yimaada oo graduala laakiin haddana horumarkaas qofkaas uu gaadhaya wuxuu noqonayaa mid nolol maalmeedkiisa uu ka dhex arko waayo waxaynu ognahay dhaqan kaste dabeecad kaste iyo waxyaabo badan runtii in berigii hore ay kaa qarsoonaayeen amaba qofkan doonaya isbeddelkan inuu ku sameeyo xidhiidhku naftiisa la leeyahay iyo xidhiidhadu dadka kale la leeyahayba in isbeddelka in markii hore information badan amaba waxyaabo badan uuna garanayn waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu isku haystay tusaale ahaan in uu yahay qof naxariis badan laakiin markii dambe wuu ogaaday in uu yahay qofka amaba dadka loo yaqaano people pleases oo ah dadka dadka raaligeliya weliba bixiya raaligelin xaddhaafa oo runtii mararka qaar awooddooda ka baxsan si markaa loo jeclaado si markaa aan looga fogaan si markaa kalgacayl iyo jacayl loo tuso ayna runtii mararka qaar wanaagga uu samaynayaa ayna ka ahayn mid runtii wanaag inuu qofkan kale u sameeya uun ay ujeeddadiisu tahay taasoo kale markuu qofku ogaado waxaa dhacaysa in mararka qaar ay ku keento culays culayska ay ku keenaysaa waxa weeyaan qofkani already identitygiisii iyo waxyaabaha qaar uu naftiisa ka aaminsanaa ayaa runtii isbeddel ku dhacaya waxaa laga yaabaa in ay wakhti ku qaadato ama uu qofku ogaado inuu kala barto siduu u kala saari lahaa naxariista uu jecel yahay amaba uu uu dadka kale la jecel yahay inuu u muujiyo iyo marka dabeecadihiisa people pleasingka amaba raaligelinta dadka ahi ay soo ifbaxayso taasaa lafteeda u baahan qofka in laga caawiyo amaba qofka laftiisa ku qaadata wakhti inuu barto marka qofkii titlekii amaba identitygii amaba traidkii iyo dabeecaddii ahayd qof naxariis badan baan ahay ayuu isbeddel ku imanaya taasina qofkii waxay noqonaysaa qof dabeecad uu naftiisa uu ka jeclaa oo uu mar kasta uu sheegan jiray uu dadka la wadaagi jiray ay runtii qayb ka midii meeshii ka baxdo markaas taasoo kale qofka waxay ku keentaa inuu qofkii dib iskugu noqdo oo uu idhaahdo wixii dhammaa amaba wanaaggii dhammaayood soo samaynaysay ma waxay kaa ahayduun waxaad ka baqanaysaa in dadku ay kaa tagaan ma waxaad ka baqanaysaa inaan lagu jeclaan ma waxaad ka baqanaysaa inaanad ahayn qof u qalma wanaag iyo naxariis dadka kale ka imanaysa marka su'aalaha noocaasi waa dadka waxyaabaha maskaxdiis maskaxdooda ku soo dhaca markay ogaadaan dhaqamada qaar ay lahaayeen in ay ahayd mid amaba dhaqamo aan fayoobeen taabicnaheedu ma aha qofka people pleaserka amaba dadka aadka u raaligeliya in wax kastuu samaynaya ay tahay si dadku ay u jeclaadaan waxaa laga yaabaa dadkaasi marka hore ayay u dhasheen oo yihiin dad kalgacal iyo jacayl iyo naxariis jecel in dadka kale ay u muujiyaan laakiin taas ayaa noqotay in ay sii jiitanto qofkan weynina markuu yaraa in dabeecaddiisaasi ay noqotay mid xadkii loogu talagalay ka baxday xaaladaha qaar amaba experienceska qaar uu soo marayna ay markaa taa ku keentay ay ku keentay in uu noqdo qof aad u daneeya raaligelinta dadka wakhti badan iyo energy badan aad u geliya sida dadka kale mar kasta uu u raaligelin lahaa even hadday noqoto in mararka qaar ay awooddiisa dhaafsiisan tahay qodob kale oo ay tahay qofku inuu ogaado marka uu rabo inuu isbeddel noloshiisa ku keeno weliba dhinaca la xidhiidha amaba qusaysa xidhiidhada waxa weeyaan inuu ogaado dadka qaar markaad isbedelada noocan samaynaysid markaad waxyaabaha qaar aad baratay amaba ma garanaysaaye skillska qaar aad baratay aad noloshaada ku dabaqaysid nolosha dhanna ay tahayba nolol maalmeedkeenna oo nolol marka la yidhaahdo waxaa laga yaabaa qofku inuu aad uga fikiro amaba wax weyn uu ka fikiro laakiin nolosha laynoo sheegayaaba waa qaabka aynu u falcelino qaabka aynu dadka ula dhaqanno amaba qaabka aynu nafteenna ula dhaqanno nolol maalmeedkeenna dhexdiisa marka ma aha waxay tahay inaad meel fog ka eegto qofka raba markaa amaba ku dhex jira isbedelada noocaasa oo raba inuu noqdo qof wacyigiisu sarreeyo naftiisana wax badan ka garanaya waxa dhacaysa in dadkii kugu hareeraysnaa ay taasi markaa saamayso isbedelka aad samaynaysaa ay saamayn ku keento saamayntaasi waxay noqonayaan dadku dad runtii qaybo kala duwan amaba siyaabo kala duwan uga falceliya waxaa dhici karta inay jiraan dad markay isbedelada kugu arkaan aan runtii jeclaysan hase yeeshee markay arkaan amaba ay og yihiin amaba garanayaan qiimahaaga ay yihiin dad runtii relationshipka iyo xidhiidhka idinka dhexeeya runtii yahay mid muhiima in ay isku dayaan in isbeddelkaagaas marka hore ha kuba adkaatabee inay kugu aqbalaan halka waxaa dhici doonta inay jiraan dad runtii ay ku adag tahay in isbeddelka aad samaynayso iyo qaabka aad rabto inaad uga falceliso xaaladaha qaar amaba xidhiidhada dhexdooda aad u dhaqantid ayna jeclaysan kadibna markaas taasna ay ku keento in ay noloshaada ka baxaan amaba runtii xidhiidhkii idinka dhexeeyey uu sidii hore ee uu ahaa ay wax badan iska beddesho uu wax badani iska beddelo oo xidhiidhkiini waxaa laga yaabaa berigii hore aad isku dhoweydeen in distance idin dhex yimaado waayo waxaa ku adag yaga inay aqbalaan isbeddelka aad samaynayso taas waxay dadka ku keentaa culays mararka qaar waxay ku kaliftaa dadka qaar in ay joojiyaan isbeddelka ay doonayaan inay sameeyaan waayo waxay ka baqanayaan in dadku ay ka tagaan waxay ka baqanayaan in dadka ay noloshooda dee muhiimadda ugu weyn leh amaba ay jecel yihiin in ay ka fogaadaan fogaanshiyahaasina markaa waa wax kaste oo qofka bili'aadanka ah culays ku keenaya waayo qofka qofkan kale xidhiidh kala leh xidhiidhku noocu doono ha ahaado haddii dadkaasi ay yihiin dad isku dhow even ha noqoto xidhiidhada qaar ha noqdaan qaar aan fayoobayn cabsi bay qofka ku keenaysaa in uu ka fikiro amaba uu arko in qofkii uu danaynayay uu ka fogaaday waayo taasi markaa micnaheedu waxa weeyaan wixii maskaxdu familiyarka la ahayd ay garanaysay amaba meelahay garanaysay inay ka hesho farxadda ayaa meeshii ka baxaysa amaba yaraanaysa waxaa jirta even dad aan la kulmay oo igu yidhi in ay jireen markay isku dayeen inay isbedelada noocan sameeyaan in runtii dad badan amaba dadkii ugu dhowaa noloshooda ay runtii ka soo horjeesteen amaba isbedelkay samaynayeen ayna ku aqbalin taasina markaa ku keento si dadkan ay jecel yihiin ee noloshooda ku jira ay ugu sii dhex jiraan xidhiidhaday la leeyihiinna ay noqdaan qaar sii jira in ay self awarenesska iyo ma garanaysa ay hiilinkaba iyo waxyaabahan isbedelka fiican qofka noloshiisa ku keenaya ay completely amaba si buuxda ay u joojiyeen marka iyagoo og faa'iidada ugu jirta ayaa haddana waxyaabaha qaar ku kalifaya ay tahay cabsidaa ay ka qabaan in dadka qaar ay ka fogaanayaan iyo iyaga oon garanaynin sida ay u maarayn lahaayeen dareemada culus ee soo ifbaxa marka uu qofku amaba xidhiidhada qaar ay isbeddel ku yimaado haddaad tahay qof xalqadan dhegaysanaya oo xaalad noocaasoo kala maray waxaan rabaa inaan kuu sheego in baqashada aad ka baqaysid runtii in dadka qaar ay kaa tagaan amaba ay kaa fogaadaan in cabsidaasi ay tahay waxyaabaha ay tahay inaad waajahdo si marka aad u ogaan kartid waa ayo dadka noloshaada ku soo kordhiya deganaanshiyo dadka noloshaada ku soo kordhiya xasilooni iyo dadka runtii raba nolosha in aad horumar gaadho in caafimaadkaaga maskaxeed uu noqdo mid fiican in aad noqotid qof runtii ka midho dhaliya ahdaafta aad leedahay ee nolosha ka doonayso in xidhiidhada qaar ay jiraan waa waxyaabaha qaar dadka ku keena in ay waxyaabo badan amaba ahdaaf badanoy nolosha ka lahaayeen inay iska sii daayaan waayo waxay ka baqanayaan noloshoodu siday u eekaan lahayd haddii isbeddel ku yimaado xidhiidhkan ay qofkan la leeyihiin amaba dhowrkan qof ay la leeyihiin malihii way fududdahay qofku in uu intuu isbeddel sameeyo uu u dul qaato culayska kaga imanaya in xidhiidhadiisu isbeddelaan laakiin waxaad ogaanaysaa markaad fayskaa ka gudubtid wejiga amaba qaybtaa markaad ka gudubtid dareemadaa culus waxaad ogaanaysaa in ay tahay amaba tallaabadaad aad samaysay ay ahayd tallaabo qiimo leh waayo waxaad arkaysaa isbeddelka noloshaada ku imanaya ma aha wax la barbar dhigi karo xidhiidh qof aad la leedahay ma aha wax ay tahay in aanad intaad nooshahay in aanad experience garayn ood cabsi awgii iyo baqasho awgii aad u joojiso waxyaabaha ay tahay qofku inuu xasuusto waxa weeyaan in qofna ma kulaha amaba anigaygan kula hadlaya kuma lihi in aad xidhiidhada dadka kale aad la leedahay inaad faraha ka qaadid ma lihii in ay noloshaada inay ka baxaan waa wax fudud laakiin waxaan ku leeyahay qofku in uu naftiisa uu barto in uu ku noolaado amaba nolol maalmeedkiisa uu noqdo mid uu naftiisa uu ka warhayo mid xidhiidhada dadka kale uu la leeyahay ay deganaanshiyo badan ku soo kordhiyaan mid runtii qiimihiisa iyo uu garanayo vaaliugiisa wax runtii nolosha la barbar dhigaa ma jirto wax kastoo kale hadduu qofka nolosha la siiyo waa wax dhammaan kara waa wax gacantaada ka bixi kara laakiin waxyaabaha ay tahay amaba waxyaabaha qofka marnaba aan laga qaadan karin amaba noloshiisa aan ka bixi karin waa self awarenesska talabaad maanta haddii aad xidhiidhada qaar aad sidaa ku weydo amaba dadka qaar ay saa ku tagaan inkastoon kasoo hadalnay in dadka qaarna ay ku adag tahay hadhow aqbalaan dadka qaarnaba ay ku wada adag tahay inay aqbalaan oy noloshaada sidaa uga bixi karaan waxaad ogaataa in aanad cidloonayn in ay jiri doonaan mar kastoo maskaxiyan aad amaba self awareneskaagu uu kabco in aad heli doontid amaba ay jiraan dad aad isfahantaan ma noqonaysid qof keligii meel ku nool qof cidlo jooga ma noqonaysid waxaad noqonaysaa qof kastaba maanta nolosha meeshuu taagan yahay waxa ku hareeraysan dadka saxda ah ee maskaxiyan amaba majoritigiisa halka ay marayso la siman amaba la mida mar kastuu qofku doonaya markaa isbeddel fiican inuu sameeyo waxuu arkayaa in markaa uu isbeddelka uu ku dhaqaaqo dadka kugu hareeraysan isbeddel baa ku dhacaya waayo adiga ayaa sentarka ah amaba ah halka dhexdabu ah xidhiidhada kale aad dadka kale la leedahay adigana markaa isbeddel hadduu kugu dhaco wax kastoo kugu hareeraysanna isbeddel uu ku dhacaya oo ay ka mid yihiin dadkan aad xidhiidhada la leedahay absidu waa emotion amaba waa dareen jira oo ilaahay nagu abuuray waxyaabaha qaar ay tahay inaad ogaatid amaba aad naftaada weydiisid waxa weeyaan waxanaan ka cabsoonayaa ma yahay wax iga hor istaagsan in runtii aan deganaanshiyo iyo xasilooni iyo aan ku noolaado nolol farxad leh nolol leh mabda amaba burbas leh waayo haddaynuu fiirsanno inta uu qofku ku dhex jiro xidhiidho aan fayoobeyn Am- amaba ma garanaysaay xidhiidho aan caafimaad qabin runtii waxa ka fog in noloshu micno u samayso Am, qaybaha kala duwan ee nolosha laftoodu way soo hoosgelayaan laakiin waxaad ogaataa waxa keliya ee everyday nolosheenna ku jira amaba nolol maalmeedkeenna aan ka maqnayn waa xidhiidhada aynu dadka kale la leenahay marka ma u qalantaa in dadka qaar amaba xidhiidhada qaar ay tahay uun inay noloshaada ku sii jiraan waayo waxaad isleedahay dad ka fiican heli maysid amaba waxaad ka baqanaysaa in dadkaasi ay noloshaada ka baxaan taasi ma tahay mid la barbar dhigi karo horumarka maskaxeed iyo jireedba aad gaadhi kartid haddaad doorato amaba aad waajahdo cabsidaada oo aad bilowdo inaad xidhiidhada am- dadka kale la leedahay iyo xidhiidhka aad naftaada la leedahayba halkuu maanta joogo aad kor uga qaadid amaba tallaabo aad qaadid kaa caawinaysa inaad noqotid qof self aware qof ogaalkiisu sarreeyo sidoo kalena qof nool nolol micno leh maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababara amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookga iyo instagramka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha podcast oo ay tahay markii kuugu horreysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum